ayar waa maasantihiin marka anagu hade anagu waxyawaan dhaqanaan ahayn mar walba meeshii mataqaanaa laba beelood baa mataqaanaa iisoo musaha laga rabaa yar aadnaa raandhageed gool baa la dhigay mataqaanaa degmada mataan oo ka tirsan gobolka hiiraan gooshaas waxaa dhigay laba beelood wala alaa beel kamid oo isdhigtay ayaa dhigtay labadii beelood gooshi waa isugu yimaadeen maamulaa dal midib igu shagala nabalkooda labada dhinac mataqaanaa iisoo kala deganada dadka saaxiibkiisa kala yimaadeen marka saas daraadeed adigu goosha waa lagu heshiiyey waxaana la isku afgartay dadku inay mataqaanaa walaalnimo iyo islaamnimo iyo nabadda ula noolaado meesha lagu diriray waxay eed meel deegaan oo dhul xoolaada oo daaq xoolaada oo dhul baadiyahaas u dhaxeeya maxaas iyo mataqaanaa iisheeg ilaa iyo dhulkan soodaan iyo mataqaanaa qodqod iyo dhulka ka dhexeeya ayay aheed iyo hore dhulma le dhulkaas marka wuxuu ahay dhul reemiyiya oo dad xoolodhaqata ay joogeen dadkii waxaa la yiri maadaama dadkii wuxuu ku diriyaa mar walba berkelaha la qodo iyo dhacyaanka meelaha la geliyo iyo mataqaana filooyinka meesha laga furo dhulkii si dadka ugu noolaado ayaa waxaa la yiri niman oo odayaala ee guddi dhexdhexaad ah oo anigu aan ku jiray ayaa naloo saaray markii beni waalaha ay wada hadleen oo muddo saddex maalin ay doodii socotay labada maamulna ay joogjoog ka aayeen oo galmudug igu shabeelle guddiga nabi waxaan soo qaadnay sagaal qodob oo qodobka ugu horreeya ay ahayd in nabad lagu heshiiyo nabad la wada qaato qodobka labaadna inay noqdo cid walba ay meesha ay degan tahay beeshaan habarji iyo beeshaan afdhana xayaano cali madaxweyne meeshay degan yihiin inaysa soo dhaafin labadaas beelood beel walba meeshay degan tahay oo berkadaha iyo binada iyo mataqaana jiraanka islaada inaysa soo dhaafin dhulka ka dhexeeyaana inay noqdo dhul daaqa xoolaha keliya mataqaana u askaysan oon barkad laga qodi karin oon bac la gelin karin oon mataqaanaa tiilo laga furi karin oon mataqaanaa gurya laga dhisi karin dhulkaasu inay laga dhexeeyo labada beelood oo laalaha ah daaq si nabadgelyaana ay ku daaqaan walaalnimo ay ku daaqaan waa dhul ilaahay waa dhul mataqaanaa islaan hadda qolo anagu gaar usiin mayno qoladaan cayrna siin mayno rajul siin mayno qoladaas mataqaanaa iisha xabaalana siin mayno laakiin dhulku waa dhul ilaahay waa dadka waa ku filan yahay inay marka dhulkaas ka dhexeeya oo markasta ay ku diriyaan inay noqdo dhul u adkaysan daaqa xoolaha oo deegaan kale mataqaanaa berkado iyo mataqaanaa midna laga qodi karin qodobo noocaas ayaan soo saarnay guddiganadii wixii heshiiskaas ka dambeeya labaatanka koonfur ugu wada hadlo meesha la yihaahdo qodaalka yageel ay dhigaan walaalaha kale mataqaanaa teedaan meeshaasa looga wada hadlo wixii dhimasho iyo mataqaanaa inshay dhaawaca meeshaan horena looga wada hadlayo dhulka iyo deegaanka iyo sidii lagu wada noolaa ahay saas ayay haadeen macani dabcan maalmo ka hor ayuu shir ka dhacay matabaan ee heshiis lagu gaaray deedna tan ayaa soo cusbanaatay mar kale heshiis muuqata in laga gaaray si aysan arrintan loo yareeyo oo aysan khilaafaadku mar kale usoo laaban ma jiraan wax guddigii loo xilsaaray arrimahani aad kasoo saadheen ama tilaabo ayaad ka qaadaysaan ciddii ku xadgudubta horta waxalaay wixii wamaadsantahay waxalaay wixii aan soo gaarnay go-aan ahay marka go-aanka dadka loo dirana labada beelood ee habadigir iyo xabaabla ayay ahaayeen labadooday ahaayeen amaanu dhaman labada beelood oo walaalaha isdiridaynaha dadkii kale la dhashay oo deegaanka kala dhexeeya ayaan ahayn waxa allaha wixii aan soo saarna odayaalkii qodoba way wada fiixeen odayaalkii labada beelood oo cali madaxweyne iyo habarkii way wada fiixeen marka ay fiixeenna waxaa nidhi wixii filimka la yihaahdo waxaa laga rabaa labada maamul ee galmudug iyo hirshabeelle ayaa meesha ka maamul goboleedyo ayaa dawlad ka ayagan baa laga rabaa wixii fulina wixii hadda kadib wax dila ama wax dhaca ama wax dhaawacana waxaa la waafajinayaa shareecada islaamka saasaan ku heshiinay marka waxaa soo laabtay maalin dhaweed in xoogaa bulkalo ka dhacday dhinacaan hadda mataqaanaa iyo habar gudisan oo caydka in laba nin laga dilay oo habariji dhinacaas mataqaanaa xabaano almahaweynin inuu ka dhintay labada maamulna meesha way yimaadeen waxaa ugu dhaqaala anigu marka ma ahatin laakiin in lagu heshiiyey maadaama lagu heshiiyey shareecada islaamka la waafajiyo dadkii waxdila iyo dadkii waxdhaca kaleena dadkii waxdilay bankudhibiyaashahay labada beeloodna way dooneen saasaa lagu yiri adeer macaani waxaa igu maqaalaa ama soo baxaysaba in faragelin xagga maamulada ay ka jidho maadaama matabaan haatan si dadban ay hoos timaado galmudug arrintaasi ma jirtaa baa is leedaha adeer ma ana horta anagu siyaasiyiin maahin odayaal dhaqanaa nahay wax hadda faragelin oo hadda mataqaana aan isleenahay waxaasan hadda ka hadli karnaana ma jirto labada maamul maamulka galmudug hadda meesha joogi jiray maamulka hirshabeelle marka la dhisanaa deegaanku cid walbaa meeshii ay xakunto ama mataqaanaa insha ay ka maamul gobolada iyaga unbaa u talida marka wayna isugu yimaadeen madaxweyne gobolka hiiraan aa yimid wasiire aa yimid mataqaana agaasimayaal aa yimid kulli waxay isku soo dhaweeyeen inay mataqaana mustaqbalka dhow inay mataqaana hirshabeellena hirshabeelle noqon doonto hadduu faydii galmudugna galmudug noqon doonto haddana laga wada shaqeeyo maslaxadda dadka walaalkaa ay wada heshiisiyo lagu heshiisiinahay iyo afar sano mas-uuliyadna mataqaana magacala nimankaas madaxda u hadlaayeen annaguna hada haddaanu nahay labada dhinac odayaalka aan nahay mar walba danta hadday dadweyne gasho hadday gasho mataqaanaa insheega gaalkacyo hadday gareega gasho meeshii dadka masaxadiisa gasho inbaan mar walba anagu aadnaya ma islaasiin maayo ma garas waayahay ugu dambeyntii baaqaaga dadkaasi deegaankaasi ku dagaalamay maxaad u diraysaa eeranta ummadda soomaaliyeed ama ummadda islaamka ah waxaan ugu baadaynaa maanta waa bisha ramadaan waa bishii mataqaanaa insheeg cibaadada waxaan leenahay walaalaha isdagaalaya ama mataqaanaa insha diris ku dhex martay ilaahay ha laga bogo hala joojiyo mataqaanaa insha dagaalka hala joojiyo mataqaanaa xabadda xabad waxal ma keento xabad wax ma keento ilaa mataqaanaa dagaalka ka socda meesha la yidhaha tukarag oo sool mataqaanaa ku dhex marayo maamulka mataqaanaa isha somalilan iyo maamulka mataqaanaa isha puntland iyo kuwaan hadda mataqaana walaalahan oo hadda aan la joognaba intaa waxaan lagu baadaynaa in xabadda la joojiyo lagala hadlo walaalnimo iyo islaamnimo lagu wada hadlo xabadna xal ma keento soomaaliya mataqaana xabada intaa ka reebtay xabadna wax ma tadho in xabada la joojiyo ayaa lagu baaqaynaa yer macana anoo wakiilka odayaalka dhaqanka asagoo ka hadlayo galgaduudeed waxaa lagu baaqaynaa walaalaha inay xabada joojiyaan wixii waa hadalana waa hadal iyo walaalnimo iyo maslaxka dambaysan insha allah